warkiisa loo furiyo sibinaalka iyo bahda saxaafadda waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib maanta way bishu tahay sideedii bishii sagaalaad waxaa ugu muhiimsan ee halkan laydinku bari doonaa waxa weeye siminaar ku saabsan hogaaminta good leadership hogaamiyaha wanaagsan hogaamiyaha wanaagsan ayaa laydinku bari doonaa mana aha mid ku ekaan doona caasimadda oo keliya mana aha mid ku ekaan doona mudayar oo kooban wuxuu noqon doonaa bilo wuxuu noqon doonaa sannado waxa weeye sarkaalnimadu waxay tahay ayaa la istaabsiinayaa in walba marka intaa ka imaado waxa weeye waxaanan gaadsiin doonaa dhammaan gobolada bariga iyo galbeedka somalilan saraakiisha ciidanka boliiska tabarka waa gaadsiin doonaa ereyga hogaamiye waa qof horseed ama haga u ah ciidan sahan urur iyo wixii la mida hogaamiyaha wanaagsani waa inuu yeeshaa aqoon tayaysan kow aqoon tayaysan waa inuu yeeshaa two go'aan qaadasho hufan go'aan qaadasho hufan waa inuu yeeshaa sarkaal oonu hadhow marka shaqo loo diro hawl loo diro aanuu odhan waar siciidow maxaa yeela yuusuf cabdi odaw maxaa yeela go'aan qaadasho hufan oo sharciga ku salaysan shuruucda dalka ku salaysan oo xeerarka ku salaysan adoo qofka muwaadinkeeda qabanayso isla markaana xuquuqdiisa dhowraya kuna xadgudbayn wayna noqotaa sarkaal daba oo go'aan qaadasho wanaagsan oo hufan okay waa inay kugu jirtaa wadaniyad ku salaysan qiiro iyo wadani jacayl hogaamiyaha wanaagsani waa qofka aan marna ku dhaqmin eex qof jeclaysi kana xishooda qabiil iyo qof jeclaysi maadaama la qaatay darajadii waa in sarkaal kastaaba inuu ilaaliyo ixtiraamka ay leeyihiin garaadadu ixtiraamka ay leeyihiin garaadadu tababarkani maaha mid intan ku kooban ku koobnaan doona waxaa geli doona mid sanado ah qaata mid bilo qaata waxaana halkan ku qaadan doontaan hogaaminta shuruucda dalka iyo wanaajinta xidhiidhka boliiska iyo shacabka reer somalilan waxa kale oo aad ku baran doontaan sidaa uu tilmaamayey khabiirku jaamac xariiriisu oo nin walba soo maraa kadidii biliiska iskuul boolisiya waxaa meel ay soo maraan isaga iyo saleebaan iyo raggaa saleebaan wuxuu badnaa si ay iyo meelaha iyo hogaamada laakiin ragga soo saari jirayba haddii cid wax laga faa'iidaysanayo waa la mid haddii sidoo kale kala dambayn iyo amar qaadasho raggiina barla waa kuri hortaagan ee imankaasa taagan iyo kuwa imanka dabadda ku maqanba waxaa kaloo jiri doonta waxyaalaha halkan laydinku siin doono waxaa ka mid ah allahuma salli calaa maxamed xeerka ciqaabta guud xeerka habka ciqaabta iyo human rightska muddadaa gaaban ay meesha ku jirtaan ishibirin kala dambaynta iyo maamulka sidoo kale waxaanu shalaysa iyagana tababar uga furay xerada hoggaanka birmadka saraakiil xigeen iyo dabley ka tirsan ciidanka boliiska ee caasimadda kuwaas oo sidoo kale iyaguna aan ku ekaan doonin caasimadda ee gaari doonana gobollada kale waxaa la barayaa oo kor loo qaadayaa aqoontooda biliisnimo waxaa la barayaa ilaalinta iyo habka loo ilaaliyo nabadgelyada iyo waajibaadka saaran askari kastoo biliisa waxaan idinku dardaaraya ina waxaa halkan laydinka siiyo macallimiinta khabiirada ee biliiska i siinayaan macallimiintu maaha qaar meel kale ka yimi aqoontii innaga dhexdeenna taalla dhexdeenna ayay taalla waxaa loo baahanyay in aad ka faa'iidaysataan in aad ka faa'iidaysataan ayaa loo baahanyay muwaadiniintu markay idin soo dacwoodaan qof kastoo muwaadin wuxuu idin sheego markuu kuu sheegayo inaad u qaadato xaqiiqo oo aad dhegaysato oo aad wax ka qorto oo aad dareento ninka dulayska waxa ka mamnuuca marka qofka muwaadinku soo dacwoodo inuu yidhaahdo adarkaas kiis maaha waa mamnuuc waxa weeye adiga qof kastoo muwaadina waa ragga fadhiyada joogaan la hadlaya taliyaasha fadhiyada waxaa loo baahan yahay halkan kaloo ii sheegaya inaad gacanta ku haysaan unugyada baadhista dembiyada oo la xisaabtantaan oo sida nidaamku yahay ugu dhaqantaan ee barajuusku tilmaamaya xeerkaaka ciqaabta waxay ahaan jirtoo nidaamku yahay taliyaha saldhigu casarkii inuu baarayaasha isugu yeedho oo galka first formationka marka dacwadda la gudbinayo uu ka jeegareeyo uu akriyo markaa wixii waa tubtay cadaaladdu waxay ka bilaabataa obiga obiga waxaan idinku dardaarayaa aada iyo aada idinku adkaynaya inaad ragga saldhigyada joogow ilaalisaan oo kaantarooshaan dacwooyinka saldhigga soo gelaya oo kuwa xeeraantii maxkamadda aynuu gudbinno aad ka daba tagtaan oo la socotaan ood ogaato maxaabiistii bisha aad gudbisay maxaa la xukumay maxaa heshiis ugu dhammeeyey maxaa in gasubaah oo xisaabtata waxaad ka ilaasaa kale inuu wax laydhaa muddo dhaaf yimaado sharcigu wixii inoo xadiday waqti waqtiga ah waa inaan laga waa inaan la dhaafin oo la ilaaliyo haddii waqtigii sharciga ahaa markaa kiisku intaa ku dhammaan waayana sida nidaamku tilmaamayo inaad u dalabto muddada kale ee hodhay oo maxkamadda xeeraanta aad soo mariso maxkamadda faanka loogu dalbo waxaan idinku dardaaraya on aad iyo aad isku adkaynayaa mana ahaanaya tababarkani mid intaa ku koobnaan doona sidaa marka hore u sheegay wuu socon doonaa waxa weeye nin waliba wuxuu la soo baxu leeyahay nin waliba wuxuu la soo baxu leeyahay waxaa jira oo badan kow ninka horta marka hore dee askari oo askarimo iyo sarkaal waa la mid marka waxa weeye waxyaalaha wax kaloo ii sheegaya batuuliyada aynu diro in goobaha madow loo diro oo la ilaaliyo oo la sheegareeyo had iyo jeerna waa inaad la socotaa xaalada had iyo goor aad ilaaliso nin waliba soonkiisa uu ilaaliyo oo ciidanka uu diraya batuulyada ama piida batroolka waxa loo yaqaan gaafareegaya inuu ka daba tago la xisaabtamaa waxaan idinku dardaaraya oon idinkaga tegaya inaa wixii halkaa ay idinka siiyaan macallimiintaas af ingiliisi idinkula hadli maayaan carabi idinkula hadli maayaan waa saraakiishii ingiliiska soomaaliya waxay idinku sheegayaan ina qaadataan qofka bini'aadamkuna waxa loo sheego waa inuu qaataa oo ku camal falaa ku dhaqma waxa weeye kaantaroolku wuu badanayaa xisaabtanku wuu badanayaa garaadada ciyaar ciyaar qaranku uma bixin qaranku garaadada ciyaar ciyaar uma bixin markaa nin waliba ina taa ku xisaabtantaa waa ilaahay mahadii guusha iyo geesinimada uu gaadhay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya laan mudane axmed maxamed maxamuud siiraanyo ee uu ciidamada kala duwan darajada ku siiyey waa guud weeye markaa waxaa rabaa guusha raggii ka midha dhalin lahaa ee ummadda ugu adeegi lahaa ee qaranka ugu adeegi lahaa waa innaga nin walibana waa inuu